waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyada oo dhowaan magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya kulan aan la shaacin waxa looga hadlay ay ku yeesheen madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa madaxweynaha somalilan waxa uu sharaxaad ka bixiyey kulankaasi iyo suurtagalnimada in madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ku tago magaalada hargeysa ee xarunta somalilan iyo qodobo kale madaxweyne muuse biixi waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo kulankii uu soo qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ee magaalada adis ababa ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo biixi ayaa sidoo kale waxa uu soo dhoweeyey raaligelintii uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu ka bixiyey tacadigii dowladdii kacaanka ee ka geysatay gobolada waqooyi ee somalilan isagoona arrintaasi ku sheegay mid keliis ku noqotay oo uusan filaynin saddex iyo tobankii februari ayaa waxa dhacday arin kolleyba aan badan anugu aanan filayn dadka badankoodana aanan filayn madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raaligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tegidib ayaa qadiiskii oo dhan sideed iyo sideetankii la odhan maayo sagaal kun iyo sagaashankii wuxuu ka soo bilaabaa ilaa lixdankii maalintii inqilaabkii xasankeydii lagu dilay ninkii sargaalka ahayd dhinaca raaligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh marbuu si dulmarah u yidhi waanu ka xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kedkediigu ahayn marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobkaa laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteena la soo dhadhoweeyo waanan soo dhoweynaya ereyada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaayo ninka hadlaraaligelinta bixinaya intaa in laga ka soo horjeeda oo aan saa u arkaynin ayuu la hadlayay caalamka laga hadlayay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow annana waa guddoomayna isagoo ka hadlayey hadalhaynta ku aadan safar uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku tago magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayuu madaxweyne muuse biixi waxa uu sheegay inuusan marnaba ogolaanaynin inuu madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ku yimaado caasimada somalilan ee hargeysa isaga oo madaxweyne sheeganaya sida uu yidhi hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somalilan hargeysa imanaya horta waa hadalhayn laakiin hadalhayntaaba xun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi tallaabo wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raaligelin baan bixi laakiin wuxuu ku dayey markuu yidhi waan imanaya hargeysa oo sideebuu ku imanaya baa laisku diidaya sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dowliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxaa soo dembiye aan galeen ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiinaan gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnu soo wado soo intaa maaha oo taa miyaad aqbalayna maya maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagalla ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabal qabo raaligelin baad bixisa waxaan u qaadana inaad nabad iyo caqlida ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno eref laga yidhi waan kusoo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horudhe iyo colaad horudhe iyo cadaawada inaan u baxnayn oo beewa madaxweynaha somalilan ayaa ugu dambayntii laba shuruud oo aad u adag ku xiray xiriirka iyo walaaltinimada labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan maanta soomaaliya iyo qolada koonfurba dhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku ingaari karnaa laba qodoboo keliya bal ninka mid saxadaya hay keeno kow soomaali soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go-aankii shacbiga somalilan iyo xaqa ay u leeyihiin inay go-aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida todobacnimada u galeen ee shacbiga somalilan gaadhay siddeed iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka soomaaliya madaxweyneha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbanida dowladda somalilan ee qiraan inaan noohayd laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho